kooxo hubaysanaya saaka barqadii agagaarka xaafadda albaraka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ku dilay sarkaal ka tirsanaa xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliya wararka ayaa sheegayeen marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray cabdi maxamuud cosable oo loo yaqaanay cabdi madoobe ay rag ka hubaysan bastoolado ay toogteen xilli uu kasoo baxay gurigiisa isagoo ku socday goobtiisa shaqada kooxihii falka dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday sida ay dad goobjoogayaal xaqiijiyeen waxaana la sheegay in ciidamada amniga dowladda ay gaareen goobta islamarkaana ay baaritaano ka sameeyeen laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaa ilaa iyo iminka ka hadlin dilka loo geystay sarkaalka ka tirsanaa xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliya waxaana mas-uuliyadda dilkaasi sheegtay in ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab seinab abukar maxamed v o a muqdisho